deegaan lagu magacaabo dabataag oo magaalada laascaanood ee gobolka sool u jira sideed iyo afartan kilomitir ayaa waxaa la sheegayaa in toddobaadkan lagu gowracay oo dhaawac la gaarsiiyey ilmo yar oo jira saddex sano oo reerkiisu sheegeen in laga qaatay ardaaga gurigooda maxamuud yuusuf xasan oo ah aabbaha wiilkan dhalay ayaa v o eda u sheegay in wiilkiisu uu dhaawacii gowracaasi kasoo gaaray ugu dhintay cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray waryaheena cabdikariin cabdulaahi bile
xaaladda deegaankaas ayaa ah mid si weyn ay cabsi u soo waajahday dadka reer guuraaga ee deggan aabbaha dhalay ilmahan la gowracay oo lagu magacaabo maxamuud yuusuf xasan ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka ilmihiisa dhibaatadu u soo gaadhay ilmaha ardaa iyagu ardaa dee aqalada baadiyaha ardaadaa loo sameeyaa hore haye ardaagaasaa ilmaha laga qaatay oo oo ilmaha uu qofku ka qaatay meel xoogaa haddeer ilaa boqol mitir u jirta markuu la marayay uu ilmaha legday oo uu meel ku legday haye dabadeedna doctooray u sitay buu dawla soo baxoo ku gowracay waa gartay gabadhii yareed ee eegaysay waxay tidhi ilmuhu markuu dee ilmo yaroo saddex jira buu ahaayo marba wuu ka farabaxsadaayo dhirbaaxo iyo diliin buu ku legday bay tidhi maadaama aad aabbihii ilmaha dhalay tahay goobta dadkii ugu soo horreeyey yimid iyo qaabka ilmaha n mididu ugu dhacday markaad tixraac badan samaysay ka waran dee anugu ilmihii horta ma soo gaadhin oo intaan anagu imaan baa baabuur iyo rag ciidan oo baa iiga soo horreeyey waa garta nin baana markaa dumarkii markay u yimaadeen nin baa ilmaha u yimid oo ninkii baa duubay waa garta isna markuu duubay wuxuu siri cadowgii baadi doon waa garta ninkii meesha yimaadaaba ilmaha markuu arko wuxuu siraa buurtaa lagu ordaayo cadowgii baadi doonaa la siraa waa garta dee baabuur iyo gurmed kala beer ka yimid baa markaa wiilka qaaday dhacdadan maadaama aad tahay dadka reer guuraaga ah aabbihii dhibaatadii ga- dhibaatadu soo gaadhana aad tahay dhibtani ma horey bay deegaanka oga taagnaydin dhallaanka yaryar iyo carruurtani cabsi noocaasi hore ma idinku jirtayna ilmaha kanu waxaa la yidhi dabataag haddii la iswareystay waa kii saddexaad isaga mooyaane wax kale oo nolol loogu yimi ama idi dee markaa nolol loogu yimina ma ay jiraan waa gartay laba ilmood oo ka horreeyey baa markaa deegaankaa lagu cunay laba ilmood oo ka horreeyaa lagu cunay oo labadaba dee dhiiggii laga dhamaystay oo laga jaray inankii markii la qaaday xaggee loo soo qaaday ilmihii yaraa aada dhashay adigu ilmihii waxaa loo soo qaaday markii hore kalabaydh baa loo soo qaaday waa gartay kalabaydh waxay yidhahan dhakhaatiirtii joogtay waxba kama qaban karno waa gartay laascaanood baa la geeyey waa gartay laascaanoodna waxaa la yidhi dhakhaatiirtii joogtay waxba kama qaban karno waa gartay burcaa la geeyey waa gartay burcana waxay tiri waxba kama qaban karno waa gartay berberaa la geeyey waa gartay berberana waxay tiri waxba kama qaban karno waa garta hargeysaa la geeyey wiilkii hargeysaa naftu kaga baxday dee ilmihii maxaad ka codsanaysaa shacabka maadaama aad dhibano tahay dhibtaasina ay ku soo gaadhay in lagaa caawiyo adeerow horta ilaahay baa wax caawiya caawimo anugu caawa waxaan u baahanahay cadowgaas arlada jooga cadowgaas sidii wax looga qaban lahaa baan ummadda ka codsanaya aan weli halkii baad degan tahay soo maa meeshii baan deganay ha wuxuuba dee xalay iyo habeen hore wiilku wiilku habeen saddexaad bay ahayd markii dar waa galabta galabti kusaddex ayd markii waktigan waktigiisii weeyaan kusaddex ah cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood